bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal star fm codka gobolka waqooyi bara nagala socotaan oo idinka raaligelinaya dhegeystayaal daqiiqadaha yar ayaan kadib dhacnay wargeysyada dhegeystayaal maadaama wargeysyada ay naga soo daaheen soo dhawaad aan leenahay barnaamijka hogaanka star ee wargelinta aan iraahday barnaamijka hogaanka star ee xaaladda dalkan gudagaleyna dhegeystayaal weliba qeybtiisa koowaad ayna diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa ay bogogooda ku qoreen waa wargeysyada the daily nation iyo sidoo kale dhegeystayaal the standard waa waa wargeysyada ugu afka dheer waddanka waxaan ku bilaabaya wargeyska the standard oo haatan gacanteeda ku jira dhegeystayaal uu ka koreeyay midkan kale oo daily nation waxaa bogogiisa hore dabcan uu ku qoray in wuxuu kaga hadlayaa orodyahanka caanka ee waddanka u dhashay waa eliwad kipchoge ayuu kaga hadlay dhegeystayaal oo markii shanaad uu ku guuleystay oratanka berliin marathon ayuu baga baggiisa ku sheegay dhegeystayaal wargeyska ayaa dabcan uu ku faahfaahiyey orodyahanka kenyaanka ee lagu magacaabo eliwad kipchoge ayaa markii shanaad ku guuleystay oratanka berliin marathon ee sanadkan waxaa wargeyska uu kusii qoray in waxauu orodkiisa ku dhameeyey shalayta laba daqiiqa waa laba saacadood laba daqiiqo iyo afartan iyo laba ilbiriqsi kipchoge ayaa tartanka ugu sareeya aan iraahda ayaa tartankan uga saramaray xayla gabresalasi oo u dhashay dalka etoobiya oo ay afar mar hore isla qabsadeen dhegeystayaal kibjooge oo hadlay wargeyskan uu soo qaatay dhegeystayaal qoraal ahaan uu ugu soo qoray waxa uu kibjooge uu sheegay inay farxad u tahay inuu markii shanaad tartanka ku soo baxa isagoo intaasi ku daray inuu hadda diiradda saari doono sidii ugu guuleysan lahay tartanka olombikada ee sanadka dambe lagu qaban doono magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska wuxuuna wuxuuna ku rajo weyn yahay inuu markii saddexaad rikoorka jabiya dhegeystayaal ayuu wargeyska leeyahay waxaa dabcan eliwer kipchoge laba daqii waa laba saacdood laba daqiiq iyo afartan iyo laba ibirqsi ayuu ku orday wargeyska boggiisa labaad iyo sidoo kale boggiisa soddon iyo labaad ayuu intaasi ku faahfaahiyay dhegeystayaal dabcan warbaahintuu la hadlay dabcan noloshiisu kaga warramay wargeyska the standard ayaad kaga bogan kartaa dabcan dadka wargeysada akhristo faahfaahinta dhegeystayaal wargeyska isla daily nation boggiisa afaraad ayaa waxa uu kaga hadlayaa dhegeyse arrinta hadalhaynta badan ee dhalisa dhegeystayaal wuxuuna arrintaasna waxay la socotaa hadal hadalkii uu jeediyey ama soo jeedintii senatarka ismaamulka nandi samson sharargey kaasoo doonaya in madaxweynaha dalka dabcan madaxweynaha muddo xileedkiisa laga dhiga todoba sano dhegeystayaal ayuu wargeyska kaga hadlay nandi waa senatarka ismaamulka nandi waa samson sharargey wuxuu maalmo ka hore u gudbiyey guddiga wadahadalada oo mucaaradka dowladda soo jeedin ah in muddoxileedka madaxweynaha todoba sana laga dhiga dhegeystayaal inkastoo arrintaasi hadalhaynta badan dhalisay hadalhayn badan ayay dhalisay dhegeystayaal kenyaan badana ayaa arrintaasi ka carooday sidoo kalena madax siyaasadeed baa soo jeedintaasi ku tilmaameen mid lex jeclaysi dabcan maadaama senatarka ismaamulka nandi ay isku gobol ka soo jeedaan hogaamiyaha ugu sarreeyay kenya ahna madaxweynaha kenya william ruuto dhegeystayaal wargeyska the daily nation ayaa asna aan soo qabanaya dhegeystayaal dabcan dabcan wargeyska boggiisa toddobaad the daily nation wuxuu kaga hadlay xarumaha jaamacadaha sida gaarkaa loo leeyahay waa dabcan private universities luqadda afka qalad lagu yihahdo dhegeystayaal waxa uu leeyahay wargeyska in jaamacadaha ama sida gaarka loo leeyahay ay codsanayaan in ay dabcan lacagaha ardayda laga qaada ee fiiska dhegeystayaal inay kordhinayaan dhegeystayaal oy qaali ka dhigi doonaan waa siduu wargeyska sheegaya dhegeystayaal iyadoona arday qaarkood dhegeystayaal ay ku adkaatay inay xarumaha waxbarashada ee jaamacadaha tagaan sababa la xiriira dhaqaalaha ugu dhaqaalaha dabcan aysan u awoodin dhegeystayaal dhaqaalahaas inay bixiyaan micnaha maadaama jaamacadaha sida gaarka ay loo leeyahay ay doonayaan khidmadaha ama fiiskay ardayda ka qaadaan in ay kordhiyaan dhegeystayaal waa bagi baggiisa toddobaad ayuu arrintaasi kaga hadlay wargeyska the daily nation dhegeystayaal weli qeybihii hore ee barnaamijka hogaankaysta ee qeybta wargeysada ayaynu ku guda jirna anigoo maxamed axmed khaliif ayaa dhegeystayaal idinla socodsiinayay dhegeystayaal wargeyska the daily nation bogiisa labaad iyo saddexaad ayuu arrintan kaga hadlay wuxuu kaga hadlay elnino dhegeystayaal oo la saadaalinayo dhegeyste wargeyska the daily nation dabcan kenyaanka way xasuustaanaan u malayaa dayrabi badantii dhacday kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii gudaha waddanka iyo waddamo ka tirsan caalamka dhegeystayaal wargeyska the daily nation bogiisa labaad ayuu kaga hadlay dhegeystayaal beeraleyda dabcan aada u cabsi qabo in waxayna ka cabsi qabaan in haddii ruruub xoogan ay degaan sidaad u taqaaniin elnino waa dayrabiyo badan oo dabcan lix iyo labaatan sano ka hor waddankan dabcan deertaasi ay ka da-dir waa ruruub xoogan oo saacado badan soconaya dhegeystayaal waa sidai ay saadaalinayso waaxda saadaasha hawada weliba bilaha oktoobar ilaa dabcan bisha laba iyo tobnaad ayay tiri waaxda saadaasha hawada oo ayadoona ay dhici doonta dayrabi badantii dhacday lix iyo labaatan san ka hor waa sanadkii kun waa sagaashan iyo toddobadii dhegeystayaal sawirada waxaa iga muuqda beeriley dabcan waxaa ka mid a bita murudi dhegeystayaal oo beer ku leh ismaamulka inyeri dhegeystayaal wuxuuna sheegay in dayrabiye badantii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii dhegeystayaal dabcan beertiisa u horseeday in beerihii dham ama dalagii uu ka baaba-a dhegeystayaal waa siduu wargeyska the daily nation bagiisa labaad arrintaasi uga hadlay dhegeystayaal maadaama biyo roobab xoogan ay dii doonaan waa sida ay saadaalinaysa waaxda saadaasha hawada dabcan waaxda wasaaradda caafimaadka ee dalkan ayadana diyaar garoobe bay ku jirta ayaa laleeyahay si ay uga hortagaan saameynta ka dhalan karta haddii dayrabiyi badantii dhacday sagaashan toddobadii ee markaa la dhacdo waxayayagana diyaar garoobay ku jiraan waa wargeyska bagiisa saddexaad ayuu kaga hadlay the daily nation oo diyaar garoobay ku jiraan si ay saameynta ka dhalan karta deertaasi ay ugu hortagaan dhegeystayaal ayadoona qeybo ka mid a magaalada nairobi ee maalmahan ka socotaba dhegeystayaal nadiifin iyo goobaha biyomareennada iyo bulaacadaha la nadiifinaya dhegeystayaal haddii ay dhacdin roob xoogan da-aan si goobahaasi biyaha ay u maraan dhegeystayaal oo aysan bulaacadaha soo butaacin iyo musqulaha wargeyska the daily nation waa garyaqaanka sare eewadaba ninka mas-uulka waa shaqsiga lagu magacaabo khaminwa waxaa la yidhahdaa khaminwa dhegeystayaal dabcan waa garyaqaan sare oo ka mid ah garyaqaanada ugu sareeya dalkani waana qareenka rugcadaaga oo lagu magacaabo john khaminwa ayaa dabcan warbixin uu bixiyey ama wareysi uu bixiyey ayuu wargeyska the daily nation bagiisa afraad kaga hadlay garyaqaankaasi john kaminwa oo sheegay inuu konton iyo saddex sano uu ahay garyaqaan ama looyar waxa u taqaana dhegeystayaal ama abukate uusan weli uusan lahaaninba taleefoonada casriga keliya uu isticmaala taleefoonada aada u taqaanin dhegeystayaal tooshlaha iyo wixii la midka ah oo aan internetka aan lahayn weligiisna ma isticmaalin wuxuuna ka mid yahay waa wargeyska dabcan sababtu uusan u isticmaalin ba ayuu ku sheegay dabcan haatan da-diisu waa siddeetan iyo toddoba sano jir dhegeystayaal noloshiisana weli mausan adeegsanin taleefoonada isgaarsiinta ama internetka loo adeegsado oo smart phoneska aad u taqaanin dhegeystayaal konton iyo saddex sano ayuu dabcan qareen ahay dabcan ilaa haatanna weli uu yahay iyadoona uu dabcan matali dowladda xitaa ay madaxda ugu sarreysa waddanka dhegeystayaal wuxuu qamin waa sheegay dabcan inuusan aaladahaasi isgaarsiineed waxbana aysan soo gordhinin ayuu yidhi tooshlahaas iyuu ka doorbidaya dhegeystayaal waa hagaag halkaasaan wargeyska the daily nation qodobadii uu ka qoray halkaasaan uga gudbaya qodobada kale uu qoray wargeyska the standard ba ayaan soo qabanaya dhegeystayaal uu maanta kaga hadlay wuxuu kaga hadlay wargeyska bogiisa sideeda the standard waxaa iga muuqda sawirka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga waa dabcan moses kuuriya oo dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa ayaa difaacay dhegeystayaal wargeyska waxaa igaga muuqda dabcan the daily nation in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto uu difaacayo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka dhegeystayaal oo dabcan ay kukuuyada ama qoomiyadda kukuuyada degaan waxa uu dabcan sheegay in aanan xil laga qaadi karin islamarkaana uu difaacayo rigaadi dabcan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga moses kuuriya oo maalmaha ka hor sheegay in qiimaha sareeya in shidaalka bisha labaad ee sanadka dambe oo laba boqol iyo lixdan shilin gaari doona dhegeystayaal sidoo kalena wuxuu sheegay in kenyaankan oo ka cabaadaya qiimaha sareeya ee shidaalka ayagana guryahooda ay ka qotaan ceel si ay shidaal uga soo saaraan dabcan hadalkaas oo la dhibsado oo lagu tilmaamay hadal jeesjees ah oo kenyaanka lagu jeesjeesaya ayaa dabcan kenyaan badan waxay soo jeediyeen in madaxweynaha dalka william ruuto uu xilka ka qaada qaar ka mid ah wasiirada dhegeystayaal oo ku jira moses kuuriya iyo dabcan madaxa dhanka la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee madaxweynaha dalka mas-uulka lagu magacaabo indi dhegeystayaal iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta davis jirjir dhegeystayaal wargeyska densare bogiisa afraad waxa uu dabcan waxaa iga muuqda madaxweynaha dalka william ruuto wargeyska ayaa ka hadlay haddii soo jeedinta samson jarargey waa senatarka ismaamulka nandi soo jeedintiisa oo ah in madaxweynaha dalka muddaxileedkiisa laga dhigay toddoba sano halkii markii haddii mar la doorto uu xaynayo toddoba sano ayuu ila jeedaan dhegeystayaal haddii la doorto ee dhacda dhegeystayaal wuxuu wargeyska leeyahay ama dabagal uu ku sameeyey warbixino dheeraada ee dhici kartaba in madaxweynaha haatan xilka william ruuto uu sagaal iyo toban sanaba kursigaas ugu sarreeya wadanka uu ku fadhiisto waa hagaag ayuu wargeyska leeyahay the sudad bogiisa afaraad waa yarintaasi ku faahfaahiyay dhegeystayaal waa hagaag waa hagaag waaxda dabcan canshuuraha dalka iyo waaxda dabcan dekadaha dalka dabcan ayaa ayagana dabcan iska kaashan doona in shakhsiyaadka meelahaasi masuqmaasuqa ka sameeya waaxdaasi dabagal lagu sameeyo ciddii shakhsiyaadkii dembi lagu helana sharciga lala tegsada dhegeystayaal ayuu wargeyska the standard bogiisa laxaad arrintaasi uu kaga hadlay dhegeystayaal kenyaan badan ayaa walaac ka muujinaya qiimaha sarreeya ee miciishada iyo hanaanka maamulka madaxweynaha dalka william ruuto kenyaan badan ayaa sheegay in madaxweynaha dalka william ruuto uu dabcan hadaladiisa iyo ficiladiisa aysan islahayn maadaama intuu uu ku guda jiray xiligiisii ololaha uu ballanqaaday in waxyaabo badan maciishada qiimaha sarreeya maciishada uu wax ka bedeli doona dabcan taasi uu bedelkeeda sameeyey in qiimaha sarreeya maciishada kor uu qaado kenyaan badanna ay ka raji dhigeen waa siduu wargeyska uu ku sheegaya daily nation xanaanka maamulka madaxweynaha dalka william ruuto maadaama ay rajo dari ay ka muujinayaan habka loo maamulaya wadanka ayagoona sheegay wadanka badan qaar badan oo ka mid ah kenyaanka inuu jiho wanaagsan waa jiho aan wanaagsaneyn uu ku socdo halkaasaan ugu gudbayaa qodobadii ugu waaweynaa ee qoreen wargeysyada ugu afka dheer wadanka waa the daily nation iyo the standard soo dhawaadaan idin leenahay xubinta subax wanaagsan baan u gudbaynaa sidee kuwaad berisateen dhegeystayaal hadalhayntu maxay tahay maxay bulshada hadalhaysaa dhegeystayaal maqalka idaacaddana waa sidee jawiga guud nooga warrama idin leenahay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystaha ugu horey soo dhawow walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay soo dhawow walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halo s f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu subax wanaagsan walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wanaagsana waxaan waa nin la yidhaahdo cumar akhyaar oo jooga magaalada mandheera
waa tahay barnaamijka subax wanaagsan aan ku leeyahay hadalhayntu maxay tahay maxaa la hadalhayaa haye
magaalada mandheera horta si wacan oo wanaagsan aa lagu waaberiistay ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga waa degan yahay alxamdulilah wargeysadana si fiican oo wanaagsan aan u dhegeysanayni waan garsaday ninka orodyahanka oo waxaa waaye waddanka iyo guusha usoo hoyna waa u hambalyaynaynaa waa tahay marka waxaan leenahay nabadgelyo allah na siiye maxamed axmed khaliif saaxib waa ku salaamay adig iyo dhegeystayaal kasta fm dhegeysanayna saaxib waa ku salaamay waa tahay waa kaa guddoon waana kaaga mahad celinaya dhegeysigaaga dhegeystaha kale halo isafm subax wanaagsan waa tahay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa dhegeystayaasha kale qadadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa halo isafm walaal soo dhawo magacaaga halkaad ku sugantaha subax wanaagsan halo isafm wacalaykum salaam waa maxamed axmed khaliif haye subax wanaagsan aan ku leeyahay hadalhayntu maxay tahay u gudagal haye
nabad un way hadalhayn mahayne waa nabad un haga dheer oo fitness waa tahay allaha noo siyaadiye nabadaasi waana kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay qadka ayaa ka go-ay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhoweynayaa halo star f m sabax wanaagsan walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
waxaan ku suganahay madheera magaceyga waa barna maxaa la hadalhayaa maxaa sideena lagu waaberiistay maqalka idaacaddan waa sidee
maasha allah mada- maqalka idaacadda waa fasiix mhm maasha allah waa walow aan bixin dhibaato ma jirto alxamdulilah waan gartay iskuulkii waxbarashadii iyo kulli waa loo dareer waa salaaman waa tahay waa kaa guddoomay walaal waa kaaga mahad celinayaa halo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam
wasiir dabaan dumwaane
waa tahay hey u gudagal subax wanaagsan
waa fiican walaalo nabad baa lagu talkaadaa jawiga waa fiican yahay iskuullada waana aaday nabadba shaqadiisa waa aaday aad baa loo fiican walaakay waa tahay
adiga way waan ku salaama adiga yuusuf bakad xamdi gurey bente cabdey daahir maxmuud dhaqane waa tahay waa kaa guddoomeen kuwa kalena shaqaalaha anoo wakiilka ah dabcan waa kaa gaarsiinayaa salaantaada halo star f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam
xuseen cali cabdixagar dheere
u gudagal
jawigu waa degan yahay alxamdulilah ma garat si wanaagsan
maqalku aad u wanaagsan yahay iskuulkaanu kala habaynaynaa aad iyo aad baa loo delaya ardadu waa kala ordaysaa ma garat si wanaagsan
wax culaysa maana maqal wa hadalhayntu waxaa weeye na- caalmulislaam nabad allah nooga dhiga ma garat dhammaanteen maasha allah haye in badan baan ku salaamayaa saaxib waa tahay waa kaa guddoomay dhegeystaha kala soo dhawo halo star f m
Halo.
haa soo dhawo
Salaam.
si wanaagsan ka fogow meel dabeel baad joogtaad filay aan filayaa
Ah, meel dira la joogaa. Si kale caafimaad waa- Su- salaam, waa su- fiican sooma?
subax wanaagsanaan ku leeyahay walaal oo kusoo dhaweynayaa dhegeystaha kale halo saafim
hello salaamu calaykum
waa wacalaykum salaam
sacaado farjan
soo u gudagal subax wanaagsan
ugu horeyn horta adiga subax wanaagsan kuleeyahay waa tahay
islimiinta dhammaan subax wanaagsan aan leeyahay
subax wanaagsan aan ku leeyahaye subax wanaagsan aan kuleeyahay
waa xagaag بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاف ام عدك قولك وقيب نقل سعطان وصباح سنين تاريخ دون يكون بيغان تهاي شاني لواتنكا بيش سقالات سبتمبر سنتكا labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal ama bisha mawluudka ee soomaalidu u taqaano sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga soo dhawaadaad leenahay barnaamijka hogaankaysta ee xaalada dalka oo aad dhegeysataan maalmaha isniinta arbacada iyo jimcaha dhegeystayaal oo- oo idinla socodsiiyo isbakad balse anigoo wakiilka ah halkaan idinkala socodsiin doona anigoo maxamed axmed khaliif soo dhawaadaad idin leenahay dhegeystayaal hagaaga dhegeystayaal qodobkan diiradda ku saari doono dhegeystayaashana sidoo kale aan isla falanqeyn doonaa dareenkoodana aan dhegeysan doonno dhegeystayaal waa qodob dabcan xiiso gaar ah leh dhegeystayaal Shacab- dabcanna dhegeystayaashana inay kasoo qayb qaadan doonaan aan filayaa oo dareenkoodana halkaan aan kusoo dhaweyn doonaa waa arrinta maalmahan hadalhaynta dha- dhalisa dhegeystayaal ahna soo jeedinta ah in mudaaxileedka madaxweynaha la kordhiyo dabcan mudaxileedka hadda mad- oo mudaxileedka madaxweynaha hadda waa shan sano dhegeystayaal Eh, dabcan waxaa la soo jeedinayaa in mudaxileedka madaxweynaha la kordhiyo soo jeedin ka timid mid ka mid ah senatarada aqalka sare ee dalka oo guddiga wadahadallada ayuu u gudbiyey soo jeedintaasi dhegeystayaal Eh, dabcan waa senatarka ismaamulka nandi samson cherargey waxa uu soo jeediyey in m- guddiga wadahadallada ayuu u bandhigay qoraal uu ku doonayo in dastuurka wax laga bedelo si uu madaxweynaha xilka uu xilka u hayo toddoba sano ka hor doorashada soo socota dhegeystayaal ama mudaxileedka madaxweynaha ayuu doonayaa in toddoba sano laga dhigo mudaxileedka madaxweynaha waa shan sano dhegeystayaal laba jeer uu soo laba jeer uu soo laaban karaa madaxweynaha hadduu marka hore shan sano qabto mar kale haddii l- doorashadu ka qayb gali karaa haddii la doorto shan sano kale oo sii haynaya toban sano wa balse soo jeedintiisa ayaa in madaxweynaha markuu xilka ugu hore uu xilka uu qabto oo uu hayo muddo xileedka koowaadba toddoba sano haddii mar kalena la doortona toddoba sano kale waa muddadaas waa afar iyo toban sano dabcan marka wuxuu doonayaa in muddo xileedka madaxweynaha laga dhiga toddoba sano dhegeystayaal soo jeedintaas ayaynu diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal sidee u aragtaa soo jeedintaasi maxay tahay saameynta ay ka dhalan karta maxaa xilligan kusoo beegay in mas-uul ah ama nin xil ahaayo uu soo jeedintaasi la yimaado ayadoona am- xaa- dabcan kenyaan badan ay sulugsan yihiin eh, dabcan eh, maamulka hogaamineed ee madaxweynaha dalka william ruto maxay soo jeedintaasi ku timid dabcan qiimaha maciishada oo sareysa waxaan ka qaban doonaa ayuu yidhi balse dareenka kenyaanka markaad muujisid waxay waxay dabcan ee ka rajabeeleen maamulka talada wadanka haya ee kenya kuwansa waa sida dareenka kenyaanka ay arrimahaasi uga ra'yi dhiibteen dhegeystayaal qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal sidee u aragta adiga soo jeedinta ah in muddo xileedka madaxweynaha la kordhiyo oo laga dhigo todoba sano maxay tahay saameynta ka dhalan karta dhegeystayaal maxaa xilligan kusoo beegay in eh, dabcan muddo xileedka madaxweynaha loo kordhiyo qodobadaas ayaynu diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal anigoo maxamed axmed khaliif aa idiin soo saaray sidoo kalena dhanka farsamada hagaya soo dhawaada aynu leenahay qeybaha dhexe ee barnaamijka warka saacadda kadib ayaynu dhegeystayaal idinkana fursad idiin siin doonaa codadan halkan dhegeysan doonaa siyaasiyiinta kale ama madaxda xilalka ah ee xildhibaanada wasiirada iyo mucaaradka waxay arrintan ka dheheen baan dhegeysan doonaa codadkooda inta aynu barnaamijka ku guda jirnaa dhammaantiin ee, subax wacan oo wanaagsan ayaynu dhegeystayaal idin leenahay waa hagaag haddaba sanatarka laga soo doortay ismaamulka nandi waa gobolka rift valley dabcan gobolka rift valley waxaa kasoo jeeda madaxweynaha dalka nandina is- rift valley ayay ka tirsan tahay oo mas-uulkan kasoo jeedo sanatarkanna uu ka yahay waa samson sharargey siyaasigan waxa uu doonayaa in muddoxileedka madaxweynaha dalka laga dhigo toddoba sano waxa uu guddiga wadahadalada waa mucaaradka eh, waa uu guddiga wadahadalada eh, wadaxaajoedyada u socdaan waa mucaaradka oo azimiyo ah iyo sidoo kale muxaafidka ama maamulka talada wadanka ayee kenya kwanza ayuu u bandhigay eh, ama qoraal fariin ah fariinuu u bandhigay oo uu ku doonayay in dastuurka wadanka haatan lagu maamulo oo la ansixiyey labada kun iyo tobankii wax laga bedelo si uu madaxweynaha xilka u hayo toddoba sano ka hor doorashada soo socota dhegeystayaal Eh, guddigan oo ay kula hogaaminayaan em, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka kimani ichungwa iyo madaxa isbahaysiga waa madaxa waa madaxa xisbiga wiper colonzo musyoka islamarkaana isbahaysiga mucaaradka azimiyo ku matalaya ama hogaaminaya wadahadalada ku hogaaminaya ayaa ayagana bilaabi doona su-aalo la xiriira soo gudbintan ama soo jeedintan ka hor intaysan soo jeedinin talooyinkooda intaysan talooyinkooda soo gudbinin ayagana waxay eegi doonaan dhag- dabcan su-aalo bay iska weydiin doonaan soo jeedintan eh, sanatarka ismaamulka waa ismaamulka dhegeystayaal nandi samson sharargey haddaba ha- hadalkan wuxuu ku keenay senatarka nandi ama soo jeedintiisa wuxuu ku keenay wuxuu sheegay in m- muddada shanta sano uu madaxweynaha xilka haynaya kuma filno inuu dee dabcan oo wad- wadanka horumar gaarsiiyo micnaha ayuu yidhi sen- na- waa senatarka nandi inuu wadanka horumar gaarsiiyo dabcan een, xaaladaha nololeed ee kenyaanka wax ka bedela shantaas sana kuma filno muddo dheeraad uu u baahan yahay si uu arrimahaas wax ugu qabto ayuu sabab uga dhigay senatarka ismaamulka nandi samson jarargey dhegeystayaal dabcan haddii soo jeedinta ah, senatarka nandi samson jarargey la dhaqangeliyo oo ay dhacdo in la hirgeliyo waxay la micno tahay dhegeystayaal in madaxweynaha la doorto uu xilka hayn doona madaxweyne walboo la doorto uu xilka hayn doona muddo toddoba sano ah iyadoo ay suurtogal tahay in loogu kordhiyo toddoba sano oo kale haddii uu mar kale soo soo sharaxo oo dabcan uu xilkaasi mar kale qabto oo ay noqon karta afar iyo toban sano inuu xilka hayo dabcan wargeyska saaka dabcan waxaan ku sheegnay dhegeystayaal bog dabcan the standard ayuu ahaa aan filaya ama, ama the daily nation bogiisa bogagiisa wuxuu ku sheegay ama s- in macquul ay tahayba haddii arrintaasi la dhaqangeliyo uu madaxweynaha sagaal iyo toban sanaba kursigaas ku fadhiya dhegeystayaal haddaba arrimahaasi ma socon doonaan kenyaanka ma aqbali doonaan mucaaradka uu hogaaminaya raila ma aqbali doonaan dabcan idinkaa idin dhaafi doonaan dhegeystayaal su-aalahaasi oo dareenkii inaad kaga soo raayi dhiiban doontaan dhegeystayaal dastuurka kenya lagu maamulo oo la ansixiyey labada kun iyo tobankii waxa uu dhigayaa dhegeystayaal in keliya muddo shan sano ah oo uu madaxweynaha ama hogaamiyaha la doorto oo madaxweynaha uu hayn karo sidaas awgeed ee, dastuurku uma ogolaan karo haatan dastuurka haatan lagu maamulo toddoba sano keliya waxaa loo ogolaya shan sano mar kalena uu soo sharixi karaa uu- haddii la doorto uu shan sano kale uu sii hayo taasuna toban sano ay ku noqoto dabcan senatarka ismaamulka eh, Sa- nandi samson cherargey oo ayaa intaasi ku daray ayaa doonaya in ko- wadahadallada u socdo mucaaradka iyo dabcan dowladda in wadahadaladooda ay di- sidoo kale xooga ku saaraan dhisidda xafiiska ra-iisul wasaaraha dhegeystayaal ee baarlamaanka taasoo ula jeeda in af- uu noqon doono dabcan afayeenka dabcan afayeenka rasmiga ee xukuumadda ee aqalka dhegeystayaal waa hagaag haddaba soo jeedintaasi hase ahaatee xildhibaanada eh, xildhibaanada qaar ayaa soo jeedintaasi senatarka ku tilmaamay mid aan loo baahnayn oo ay si weyn uga soo horjeedaan waxay dhanka kale oo ah siyaasiyiinta kasoo horjeeda ama madaxda kasoo jeeda kasoo horjeeda s- eh, ha- soo jeedinta sharargey waxay dhanka kale hoosta ka xariiqeen inay bisha dambeba gudbin doonaan mooshin ku aadan in canshuurta shidaalka la dhiga boqo- boqolkiiba lix iyo toban in laga- lagu soo celiyo boqolkiiba sideed si loo yareeyo qiimaha sarreeya ee maciishada bal aan dhegeysanna qaar ka mid ah oo ka hadlay soo jeedinta eh, dabcan sharargey dhaliilna ayay u jeediyeen bal aan dhegeysanna
akili yake hako bado anaishi kwa kasumba ya Moi. Watu wanaumia, wewe wanasema Ruto aendelee kuongeza wa extend term limit kutoka miaka tano ifike saba. Wananchi mnakubali hiyo? Aa, haijafika taarifa. Unajua Didmas huyu bishop wetu saa zingine nampata anakunywa chai na Cherargei, nataka asikie, aenda mwambie wananchi, mnakubali hiyo?
wako na nia ya kuintroduce mswada kwa bunge ya kufanya ati president anaweza kuwa na limitless terms akae mpaka maisha yake yote hatuwezi kurudi nyuma kwa katiba ya siku za moi mtu ni miaka yako tano unakuja unaomba ingine wananchi wakikubali kukupatia ingine tano that's over unaenda nyumbani kenya ni kubwa lazima watu wengine pia wapate nafasi ya kuongoza nchi next month tutaintroduce motion ya kurudisha fuel subsidy ili percentage ya fuel irudi 8% vile ilikuwa na bei ya mafuta irudi chini kwa sababu vile ma- bei ya mafuta iko sahihi hatuwezi maisha hiyo maisha ita- haitatuweza tuko, tuko na shida kubwa sana lazima mafuta irudi chini ndio mwananchi apate nafuu Huyu Ruto, maneno ya mafuta Ruto William mahali huko, rais wa jamhuri ya Kenya. Mimi naona msango ikikupata, pelekee taarifa kabisa wanahabari. Mimi naona msango ikipata Ruto, kwa sababu wananchi wanaumia. Mtu hana pesa, kama mtu hana pesa ukimsukuma akifika kwa ukuta lazima atafanya nini? Atarudi.
waa hagaag dhegeystayaal welihii qeybihii hore ee barnaamijka hoggaan kasta ee xaaladda dalkan dhegeystayaal ku guda jirnaa goordhow warka saacadda ayaad dhegeysan doontaan waa hagaag dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa qeybihii hore barnaamijkeenu ku guda jirnaa soo jeedintaasi dhegeystayaal adiga sidee u aragtaa dhegeystayaal maxaa dhici kara dhegeyste haddii arrintaasi soo jeedintaasi ay dhaqangasho su-aalaha la isweydiin kara ayay ka mid tahay maxaa dhici kara haddii madaxweynaha loo kordhiyo muddo xileedkiisa maxay tahay sababta keeni karta in madaxweynaha dalka loogu daro jegadiisa tani mustaqbalka dalka mugdi ma gelin kartaa saameyn cenkee ah ayaa ka dhalan karta arrin- arrintaasi haddii la meelmariyo muddaxileedka madaxweynaha go-aanka mucaaradka muxuu noqon karaa dhegeystayaal balse ma dhici kartaaba in la meelmariyo dhegeystayaal dhibcan intaynu aragnay oo siyaasadda kenya tan iyo xilka markuu qabtay soo jeedin walba oo ka timaada dhanka dowladda talada waddanka haysa dabcan baarlamaanka way tixgelinayeen haddaba tanna ma tixgelin doonaan oo ma waxgelin doonaan arrintaasi madaxweynaha dalka william ruuto dhegeystayaal siyaasiyiin qaar dad qaar ayaa aaminsan in arrintan uu ka dambeeyay madaxweynaha dalka william ruuto uu dabcan shakhsiyaad uu soo adeegsaday ay ka mid tahay soo jeedintaasi waa fikirka eh, shakhsiyaadka dadweynaha dhegeystiya dhegeystayaal baan idin leenahay dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa subax wacan oo wanaagsan aad leenahay dhegeystayaal dabcan idinkana qeybaha dambe ee qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaanu fikirkiina aad nala wadaagi doontaan oo qadadka telefoonada idin firi doonaa dhegeystayaal idinkoo soo bigsanaya nambarka hadduusan ku kaydsanayn ama ku safgaraysnayn haddaba safgaraysa dhegeystayaal waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal ee dhegeystayaasha qadadka telefoonada waa idin furi doonaa dhegeystayaal waa hagaag mawjadaha kala duwan ee idaacadda ama ayaad nagala socotaan dhegeystayaal hal eber shan dhibic sagaal waa nairobi mombasa hal eber saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaab sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habaasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo tanariva iyo balambala sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan isielo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabad iyo leysamis siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal waxaa nagala socotaan mooyaale caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho sagaashan iyo toddoba dhibic cibir aad nagala socotaan kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland idaacadda bahwadaagan nahay ayadii muqdishoba mawjadahaas ayaad kala socotaan dhegeystayaal waa siddeetan iyo sagaal dhibic shan oo kismaaya yaa weli dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka aynu ku guda jirnaa inkastoo aan kusii siqeynay qeybaha dhexe ee barnaamijka dhammaantiin soo dhawaada idin leenahay barnaamijka saaka diiradda waxaan kusoo haraynay soo jeedinta ah in muddaxileedka madaxweynaha kenya laga dhiga ee todoba sana dhegeystayaal soo jeedintaas ay ka timid ama uu arrintaasi uu doonaya senatarka ismaamulka nandi samson sharargeye kaas oo guddiga wadahadalada mucaaradka iyo sidoo kale dowladda u gudbiyey eh, soo jeedintaasi ee ah in muddaxileedka madaxweynaha eh, la dhee todoba sana laga dhiga dhegeystayaal haddaba senator kanandi ayaa u- wadahadalada u- kooxaha wadahadalada u gudbiyey qoraal uu ku doonayay in dastuurka wax laga bedelo si uu madaxweynaha xilka u hayo todoba sano ka hor doorashada soo socota guddiga uu hogaamiyo ama guddiyadan ay kale hogaaminayaan waa mucaaradkii iyo sidoo kale dowladda mutu- wa- wa- madaxa xisbiga wiper colonto musiyoko oo mucaaradka matalayay sidoo kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka kimani junga ayuu u gudbiyey dhegeystayaal ayaa ayagana sheegay inay bilaabi doonaan su-aalo lala xiriirta soo jeedintiisa ka hor intaysan arrintan taladooda aysan ku biirin dhegeystayaal samson jararge ayaa sheegay in madaxweynaha aysan ku filneyn shan sano eh, ha- maadaama uu sheegay in ah, in ho- qaranka loo adeega uusan madaxweynaha qaranka u adeego shan sano aysan ku filneyn balse todoba sano eh, uu mudan yahay in uu muddaxileedkiisa uu noqdo dhegeystayaal haddaba haddii soo jeedinta jarargey la dhaqangeliyo ama la meelmer- in ay dhacdo in la meermariyo waxay micno la tahay in in haddii m- madaxweynaha la doorto uu xilka haynayo muddo todoba sano iyadoo ay suurtogal tahay in loogu kordhiyo todoba sano oo kale haddii mar kale lasoo doorto dhegeystayaal Eh, farqada sagaalaad ee dastuurka iyo sida ku cadda qodobka ama eh, qodobka boqol afartan iyo labaad wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu xilka hayni karaa muddo ka bilaabanaysa maalinta madaxweynaha la dhaariyo oo ku- oo- waxayna ku dhammaanaysaa marka uu qofka xiga la doorto madaxweynaha sida ku cad qodobka boqol soddon iyo lixaad farqada labaad ee dastuurka dhegeystayaal sidoo kale dastuurka waxuu dhigaya oo keliya muddo shan sano inuu madaxweynaha xilka hayn karo mar kale waa haddii lasoo doortana uu shan sano kale sii hayn karaa dhegeystayaal uu keliya u ogolaya madaxweynaha in laba jeer la doorto oo min shan shan sano ah haddii uu soo laabanayo marka labaad jarargey ayaa in- doonaya in u- si- kooxaha waa kooxda wadahadalada waa mucaaradka iyo dowladda inay dhis- inay sidoo kale eh, dhisaan xafiiska ra-iisul wasaaraha dhegeystayaal ee baarlamaanka islamarkaana noqon doona afhayeenka baarlama afhayeenka rasmiga ee xukuumadda dhegeystayaal waa hagaag fikirkiin waa noo muhiim barta facebookana dhegeystayaal waa idiin dhignay waad noogu soo gudbin kartaan dhegeystayaal oo su-aalaha halkaas idiin dhignay sidee u aragtaa dhegeystayaal soo jeedinta ah oo dhegeystayaasha bartaas ku xiran fikirkooda waa noogu soo gudbin karaan soo jeedinta ah in muddo xileedka madaxweynaha laga dhiga muddo- muddo todoba sano ka muddo todoba sano aan iraahdee maxaa dhici kara haddii madaxweynaha loo kordhiyay muddo xileedkiisa tani mustaqbalka dalka mugdi ma gelin kartaa saameyn cenkee ayaa ka dhalan karta haddii la meelmariyay muddo xileedka madaxweynaha go-aanka mucaaradka maxaa uu noqon karaa fikirkaaga noogu reeb dhegeystayaal barta facebook haddii aad ku xidhan tahay qeybta hoose ee faallada ama kommentiga dhegeystayaal waa hagaag dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa star fm codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan ee qeybaha kale ee barnaamijkan usii gudbaynaa dhegeystayaal waa hagaag dabcan haatanna waxaan soo qabanayaa adeega qeybta ka ah barnaamijka ah, dhegeystayaal dhegeyste waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad dhegeysato barnaamij xiise leh oo idaacadda ka bixi doona isniinta dhegeystayaal ama caawa shan iyo labaatanka bishan dhegeystayaal laga bilaabo sideedda fiidnimo ilaa sagaalka iyo toban daqiiqo ay fiidnimo oo aan isweydiineyna ama isweydaarsan doona doodeyna ku saabsan sidii aan kor ugu qaadi lahayn nabadda iyo horumar waaro oo ka jirta ismaamulkaaga toddobaadkan waxaan ama toddobaadkan barnaamijka waxaan looga doodi doonaa sida loo isticmaali karo golayaasha ka qaybgelinta dadweynaha si aan ugu dhiirigelino muwaadiniinta inay ku lug yeeshaan nidaamka ay bulshada nabadda ooga shaqeyso si looga hortago colaadaha guud ee ismaal- ismaamulkaagii toddobaadkan waxaan ku weydiinaynaa aragtidaada waa maxay habka ay tahay in la isticmaalo si loo hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya bulshadaada iyo hay-adaha amniga sida booliska aragtidaada ma waxay ha- waa maxay habka la adeegsan karo si loo hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo hay-adaha amniga sida booliiska fadlan nala soo xiriir adigoo ka jawaabaya su-aasha oo isticmaalaya nambarka fariinta gaaban ee bilaashka ah waa laba saddex toddoba eber labo lambarka fariinta gaaban ee bilaashka mar labaad waa laba saddex toddoba eber labo waxaad sidoo kale nagala soo hadli kartaa lambarka wasabka eber toddobo toddobaatan iyo toddobo saddex saddex saddex sagaal sagaal sagaal zero seven seven seven three three three nine nine nine dhegeystayaal dhegeyste nagu soo biir isbuucan annagoo ka hadlayna sida kulamada ka qaybgalka dadweynaha ay u horumarin karaan ka qaybgalka muwaadiniinta ee nidaamka iyo bulshada nabadda ooga shaqayso iyo sidii muwaadiniinta uga qayb qaadan lahaayeen dhegeystayaal xalweelidda caqabadaha ka hor istaagaya ka qaybgalka kulamada bulshada ee loogu talagala- ee loogu talagalay in lagu horumariyo nabadda iyo horumarka deegaankaada ama deegaankooda dhegayste barnaamijka habeenkii isniinta laga bilaabo waa caawe sideedda ilaa sagaalka fiidnimo ama sagaal waa sideedda ilaa sagaalka iyo toban daqiiqa ee fiidnimo kana dhegeysta star f m codka gobolka waqooyi bari si loo maqlo codkaaga waa caawa dhegeystayaal yuusan ku seegin barnaamijkaasi sideedda fiidnimo ayuu soo galayaa ilaa sagaalkii qadar toban daqiiqa ayuu socon doonaa dhegeystayaal waa hagaag halkaas haddii aan uga soo gudbo adeega qeybta ka barnaamijka dhegeystayaal ee wargelinta ah dhegeystayaashan soo dhaweynaya barta facebook idaacadda qodobka waa idiin dhigay iyo su-aalo ku saabsan arrintaasi soo jeedintaasi fikirkiinan waa noo muhiim qadadka telefoonada markaan dhegeystayaal idiin furaya oo waa idiin soo dhaweynaya dabcan waa barnaamij dood ah dood waa dhegeystayaal waa dhegeystayaashaan idinka kala baxaya dhegeystayaal fikirkiina kasoo qabgal wacan aa idin leenahay dhegeystayaasha ugu horey alo stafm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
salaam calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
taif macodka gobolka waqooyi barinia si wanaagsan
waa cabdiraxmaan manta gabajeer
cabdiraxmaan waa la socotaan filaya barnaamijka
si fiican haye walaal u gudagal waxaa waaye horta madaxweynaha waxaa waxaa waxaa aad iyo aad u ficnaan lahayd inay loo qaatay afti dadweyne haye ari waa tahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal dib uu soo beegsaan leeyahay intuu barnaamijka inta ayaynu barnaamijka ku guda jirno haddaba sidee u aragtaa in muddaxileedka madaxweynaha kenya laga dhigo toddoba sano maxaa dhici kara haddii madaxweynaha loo kordhiyo muddaxileedkiisa tani mustaqbalka dalka mugdi ma gelin kartaa saameyn cinkee ayaa ka dhalan karta arrintaasi haddii la haddii la meelmariyo muddaxileedka madaxweynaha go-aanka mucaaradka maxuu noqon karaa fikirkaaga noogu dhab qeybta hoose ee faallada oo su-aalahaasi kaga soo raayay dhiiba dhegeystayaal dabcan waa idiin soo dhaweynayaa fikirkiina dhegeystaha kale ee qeydka taleefonka soo beegsanaya subax wanaagsan walaal soo dhawow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamay musnaf wajeer waa tahay musdafa waa kaa guddoomiye wacalaykum salaam barnaamijka waa la socotaan filayaa salaamku waa la socdaa dhawr u gal haye u gudagal haye walaal horta taas ku dhici mayaan u malayna tu laisku raacmo mid laisku raaci oo la aqbalayo maha saas baa leedahay yeelay ani inaan laisku raacin baa ila tahay. waa nin munjago iska dadayna xoogaa la kordhiy buu rabaa haye
maahina inin hadda ay sax ka tahay ma waan gartay
marka waxaan leeyahay hadda afar sano laga dhigi lahaa shan
waa tahay waa hagaag dhegeystaha sii waa ka gudbay dhegeystaha kale soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga maxamed cabdullaahi barquuga
waa tahay
barnaamijka u guda garo
haye u gudagal walaal waxaan leeyahay xisbiga kenya kuansa waxaan dal horena xildhibaan baa ka dhawaajiyey madaxweynaha in laga dhigo toddobaatan sano ama intuu ka dhimanayo laga dhiga madax xilkiisa waan gartay
shan sanaan ili idmaday shanta sano dadka ushaqeeya waxaasa ku waree wareeganina xil baa toddoba sana lagu kordhin iyo waxaas waxaa dan ma oo dan maaha leedahay dan ma waxaas dadkood xilka ku wareegan madaxweynaha madaxweynaha haddii wax qabto ay shan sano kale anagaa ugu dareynaa laakiin haddii wax qaban waayo xashaa shantooda hore la idmadan buu ku egi marka waxaana ku wareeganina dalka wax u qabtiyo dadkan ley
Eh, dabcan kenyaan badan waxay qabaan xitaa haddii mar labaad lasoo dooran waayo in waddo kale uu kusoo baxayo ay jirto haddii uu markaas xilka hayo haye waad fahamtaan filaya waa sida kenyaanka ay dhahaan Haddii- haddii wax qabadkiisa haddii la jeclaado baa lasoo daran soo ma oo Mhm.
laakiin xil in lagu wareego oo xil loo kordhiyey eh, waa- dastuur ha lagu dhex wareegto shaqada ma dastuurka mar baan eh, laba kun iyo tobankii waan samaynay waa hagaajinay wax kastoo dhan baa yaa la sameeyey marka taaha lagu socdo marka wax kaa loo geelo kama mar waayo waa nin fashilmay baa adeer olaha geedaha kuma maraya laga waan gartay marka adiga dhegeystayaashana waa adan salaamay dhammaantiin
waa hagaag walaala kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha kale ee qadadka teleefanada soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijkan ka qayb qaataan halow staafim soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
halo walaal barka wanaagsan waan ku salaamay waa sacaad magaalada mandheera sucaad soo dhawo waan ku leeyahay haye u gudgal barnaamijka la socotaan filayaa
walaal horta in badan baa yara qoslaya markaa hadallada aad ka sheekeynaysay waa tahay haye waxaan u yara qoslaya in anaa xukunsiga horta afrikaanka waa xukun jecel yahay sax
haddaan afrikaanna xukunka aad baan u jecelnahay ninkan ruuti waa ka hawagaabnaa waxaan markuu hadda oo tagani uu helay ayaa hadda hididiilo ayaa gasheeno hawo ah
waan gartay haye shan- shantii sanaba ma dhammaysana inuu gaarayo inay kalamaba oga inkasta uu gaal yaho oo dhimashadaba uu waxba ka garanaynin sax laakiin looma hanqaltaago waxaadan adiga haysan soomaali waxay ku mahmahdaa biiqabo iyo budaqabo waa isu baahan yahay horta dadkii shacabkii asaga soo doortay waxba uma qabanina goormo horta uu hawaysanaya waa in mar kale la doorto waa tahay
marka waxaan dhihi lahaa horta shantan sano si ku dhamaystay ee dirqi tahay si laisku haystay oo shidaalkii uu ku daray oo wax kasta uu ku daray canshuurihii uu ku daray dadkii masaakiimaha suuqa fadhiyaan daraad waxaa maqlaya canshuuraha laga qaaday ayagaba la fadhiyaa laba goob oo nyaanya ay kiila baradha ay la fadhiyaan marka asagii baaba iska burburin haya horta madaxnimada waa tahay sida wax hal u leeyahay wax baso wax beel bay leedahay marka waxaan dhihi lahaa horta waxaad waxba haw hawataagino mhm horta waxa ka horeysa dha waxqabadka qofka siduu kusoo jiita ayay u horeysaa waan gartay haddaa adiga wanaag aad kusoo jiito adaaba lagu dooranaa adoo doora ardey haddaa xumaan qofka kusoo jiito hadda cid ku rabto oo malaa laakiin xumaantiisa wayba soo baxday asagoo sanadkii hadda aan gabagaba u yahay ama uuba dhammaaday haye marka waxaan dhihi lahaa quud aadan haysan ha u qoriyo guran baan dhihi lahaa adna in badan baan ku salaamayaa walaal
waa kaaga mahad celinaya dhegeysigaaga sucaad iyo sida wanaagsanaad barnaamijyada idaacadda uga qayb qaadato dhegeystayaasha kalean soo dhaweynayaa ee soo beegsanaya halaw staafim soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum waa cabdiraxmaan wajeer cabdiraxmaan barnaamijka oo la socotaan filaya walaal si wanaagsan ayuu gudigal
arrintaa waa arrin aad iyo aad u khaldan waaye maxaa yeelay shanta sanaaba nugu dheerba aan ugu badanaad leeda shanta sana haye shanta shanta sanaa unugu badno suulaana waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn in afar san lagu soo koobo waxaan waarna arrintan haye madaxweynaha wuxuu- wuxuu arkay qaabka uu dhaqmayo imaatay sidii eh, shacabka daliishaas uga hor imaadsan yahay inaysan xilli dambe aad helaynin aad maaragtay aaminsan yahay oo xilligan un inaad ku yara dheeraysaa taa toddoba labadoo sano ku darsan baad leeyahay waa tahay dabcan waddooyin kale a u furanaya dhahaan dadka siyaasadda falanqeeya mar nin hadduu xilka haya hadduu mar kale soo laabanaya haddii dhanka codadka lagu guuleysto way ku shubanayaan baa la yidhahdaa haye madaxda afrikaanka
kulley kulley kulley ku shubashadana waa waa ninka ku shubtana asagana si fiican uma shaqaynayo maogtahay sax
waa oday oday rugcada oo raila la yidhaho waxaan kusoo murxaya jira oo dad badan oo tababaraa jira ninkii shubtana waa un wakti badan isagana akad umaas waa tahay
marka waxaan leeyahay in abti dadweyne ama cod dadweyne loo qaado oo waxaan baarlamaanba laga soo wareejiye oo wakti kale haddana fursad baan la siiyaan aad iyo aad u jeclaan lahayn afar sana ama saddex sana ma kusoo celin lahaa nebiga waan gartay marka waa idin saamaameeyey maaragtay saaxib macodka gobol boqooybini oo wakti aad iyo aad u fog aan ugu dambaysini oo reer wajeernahan anaga goob miyaan ku sugan yahay haye hadda habeen hore laba saacan baa aragnaa iyadoo meel ay kasoo dhacday anaan magaranayn habeen hore habeen hore umbaan aragnay waan gartay marka weliba meel idaacadda oo kale oo ibro radio la yidhaahdo oo wajeer ka shaqaysa ayaa jiri jirtay beryahan dambeba meesha ka yiri jirtay meeshii ay kusoo wareegtay aniga si ay iskugu soo wareen xiriirka idinka dhexeey iyo sideed wajeer ugu maqneedeen iyo qaabkaad ku imaadeen waxaan xoogaa faahfaahin waa ugu- waa ugu baahnaan lahayn si wanaagsan dabcan waa loo kurgaali doonaa hadduu guula saamaxo insha allah Ah, waa ku salaamay dhegeystayaasha dhammaan istaafim reer madheera reer wajeer reer gaarisa waqooyi bari nairobi ee guud ahaan ilaa soomaaliya meesha idaacadda la gelisan dhammaan waxaan leeyahay subax wanaagsan oo wacan la mid ah walaal baa kaaga mahad celinayaa waa hagaag dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa ee dhegeystayaasha kale ayaan fursadda siinayaa ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan halow saafim soo dhawo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halow saafim
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
walaal waan ku salaamay waa ayaan maraykaani kaasoo wacaysa waa amerikaani dhankaasi kilifi ismaamulka kilifi haye
marka alxamdulilaahi walaal waan iska fiicanaane haddii aan guda galo horta waxaan dhihi lahay xildhibaankaas ayta in tallaabo laga qaadaaba istaahilkiisa ahaana laheedba dabcan haye yaa ka qaaday tallaabada maadaama uu maamulka talada ahaa uu ka tirsan yahay xisbigaasi
maya annaga hata shacab ahaan haddaan dhahno waan ka waan ka qaadi karnaa oo tallaabo waan ka qaadi karnaa laakiin waxaa waaye hadda hadalladu ku dhawaaqay hataa waxay u eg tahay hadallo oo maaragtay awoodda annaga haysana camal ma fahamte sax
waayo annaga shacab haddii aan nahnay maaragtay wax hadda waxqabad oo ase ayaga ay qabteen hadda uma jeedno annaga waan gartay weliba waxaana saaran cadaadiskii aan mar hore aan kusii jirnay ayaa maaragtay noogu noogula sii daray maxaa cadaadiskaasi ka mid ah
maxaa ka mid ah walaal waad arkaysaa inay maaragtay nolosha dadka ay qa- qayl ay gashay waad arkaysaa inay maaragtay meel aan loo kala safri karin oo loo kala gooshi karin qiimaha sarreeya ula jeedaa haye maciishadda Haa, maciishada waan gartay tiyaa weli annagana saaran waan gartay marka hadda wax aan ka hadal kalena mujeed laakiin hadda waxaa maaragtay aan u fiirsanahaynaa maaragtay inaan ayaga aan akhris ka qaadanahayno waan waxa ay gartay suubinayoon oo dhammaado mhm
waayo dadkii ay weli ay waxba ay ka qabanin markaas ay usiida ay ay u u u gobol xaaranayaan yacni inay muddo kordhin lagu kordhiyo murdo muddo kordhin maxay tahay muddo kordhin maxaa waaye dadkii ay doorteen ay weli waxba u qabanin wadankii ay weli baahi ay ka jirtaa dadkii ay weli aan rafaadsan maaragtay haddii wax katiba inta laga bedelaa katiba maxaa laga bedelaya katiba waa inaa sharciga as bedelo waa inay maaragtay dadka dadweynaha ay bedelaan dadweynihii waxay u fariisaneen oo raalli ay ka aheen inay ayaga mar kastaba ay bedelaan oo xoog ay ku bedelaan xoog ay ku bedelaan horta midaas ayta waa laga fiican yahay si wanaagsan
marka annaga waxaa waaya annaga horta waxaa waaye wax kastoo hadda dawladda ay nagu soo bishoda horta kulley annaga shacabka ayaaba dooranay waayo haddii shacab dawladda ay step by step ka qaadaba haddii maaragtay maca sharciga ama maaragtay shacabka ay tallaabo ayagana ay ka qaadi lahaayeen horta annaga ilaa iyo meeshaasay horta mayna sii gaari lahayn laakiin hadda dawladana shacabkeeda waxba uma qabanahaysa ayagii ayaa muddo kordhinta isu kordhinayeen qof gaajaysanna qofka qof baahan qof eh, qof dhergan qof baahana kama warqabo ilaan shacabka waa baahan yahay ayagana waa dhergan yihiin inay maaragta markay sii kuwalxaartaan wax u diidaya ma laha waa tahay
marka dee dawladda annaga akris baan ku jirna akris baan ka fiirsanahaynaayo marka ha- waxaan dhihi waxaan dhihi lahay maaragtay ha bedeleena tallaabada hadda ay ku badboodayaana dadka shacabka waxa u qabteena waana idin salaamay walaalkay dhammaanta waan waan salaamay dhegeystayaasha dhammaan kulligood asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahaas waan umahad celinayaa dhegeystaha kale qadkaa soo bigsanaya soo dhawo walaal subax wanaagsan
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
ana dhayer maxamed oo inkastoo waxaa meel yidhi xasan baxaar
waa tahay so- barnaamijka waa la socotaan filaya barnaamij barnaamijka si wacan
haye u gudagal haye barnaamijka haddii hore u gudagala muddo kordhintaa la sheegaa oo madaxweynaha aad sheegahaya waa waxaan jirin waxbata wax beel ay leedahay madaxweynaha haddii loo baga asagaa dadkee jiirin kara laakiin haddii wax lagu dara iyo shanta sanaada aada looga dheer waxaan rabnaa waxaanba codsan leen in afar sano laga dhigo si dadka walaalayaasha horta ay sheegeen waa tahay
laakiin haddii oo gacmaysla dhaafaas dacal ka dhashaa ay dadweynaha asaga soo jiita muddo kordhin aas dhihin hadda bisiliilii ku jirtaa shaqadiisa oo iyo loo begi la-yahay laakiin wax ku darsiin la yidhahaa alid kale oo weynha abuurnaa lagu madaxweynaha inaysan inin abuurnaan qabaa oo dadka iska fogeyna marka haye
markaan waxaan leeyahay san- shanta sanaaba lagu dheer waa waxaan shantoodu aa lagu dara dadka lahaa waa dad danihiisa khaasa aan ka wata waa dad danihiisa wata danaha shacabka aan fiirinaynin waa midaad waa midaan suurtagelaynin madaxweynaha asagaa dadka soojiisa samaynta shantaas sano sidii lagu dooran lahay ha ka shaqeeya waa tahay siduu kenyaanka u kasban lahaa aad ula jeedaa haye sidii kenyaanka ula kasban lahay oo hadda ugu soojiisa aad samayn lahay waa tahay
haddaanba loo badin ama kay haddii haddana dhahaa shan todoba sana laga dhigaa iyo guulaha horlaa meeshaas ka imaada sax
markaan barnaamijka aadan ula- ula- aad u wanaajiseen aad soo dhaweyseen waan idin salaamaya inta codkayda dhegeysanaysa muslimiinta dhammaan waan salaamaya adiga waan idin salaamaya waa kaa guddoomi walaal waana kaaga mahad celinaya dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aada barnaamijka uga qayb qaadatay waa dhegeystayaal qaar baa dhanka barta facebooka idaacadda kaga soo raay dhiibtay dhegeystahan wuxuu leeyahay waa wuxuu leeyahay dhegeystayaal ni- intuu ninkan hayo xilka haddii muddo kororsi loo sameeyey kenya nabad wax la dhaha kama sii jiraysa ayuu leeyahay eke cadde ayuu fikirkiisa kusoo koobay ama cadde aan idhaahdee ayuu magaciisa kusoo koobay dhegeystahan kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum bahda star f m waa cabdiraxmaan oo jooga magaalada nairobi wallaahi haddii aan fikirkayga ka dhiibto waxaan u arka ayuu leeyahay madaxweyne ruuto uu wadanka god kusii ridaya ayuu leeyahay ayna tusaale u tahay inuu ninkan yahay dictator ama kaligiis talis waxaan rajaynayaa in aynan baarlamaanka aysan saxiixi doonin waa arrintaasi ama soo jeedintaasi ayuu leeyahay waadin salaami baxda star f m ayuu leeyahay kaga soo qayb qaata ayaan leeyahay barta facebooka dhegeystayaasha fikirkiina noo soo dhaweynaya dhammaantiin dhegeystayaal qeybihii ee, dabcan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku sii shaqeynaa dhegeyste waa hagaag dhegeyste dhegeystaha kale ee, dhegeystayaasha kale qadadka taleefoonada soo beegsan ayaan fursadda siinayaa qeybihii dhexe barnaamijkan soo dul istaagnay xaalab star f m soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waa mahadsantahay magaceedu waa cabdiraxmaan waxaan kaa soo wacaa magaalo tuulaleeda kamuudey
kamuudey dabcan soo dhowo walaal hay barnaamijka waa la socotaan filayaa waan la socdaa si fiican aan umaqlaya barnaamijka waa la socdaa idaacadda star f m barnaamijyaha aad soo saarteen waa ku baxsantihiin sidoo kale dhegeysigaagan waan kaaga mahad celinayaa ha marka barnaamijka haddaan usii guda galo dowladdan marba madaxyaasha marba afar laga soo hadlayaan
haye middaa middaa horta shicibka aad ay dhib ugu tahay si wanaagsan marka waxaa la rabaa alool baaxan waxaa la alool dhintan kama naxdo waa tahay way dhergin anaga hadda sidaad hadda arkaysa afarta sanaaba dhib nagu ah si wanaagsan shanta sano haye yaaba dhib nagu ah si wanaagsan maalmaha doorashada waxaa midkaa dooratay midkaa dooratay intaa u leena aan u ordayni markaan doorano aan kulaha rabno kadib wax dib noo soo fiirinayo ma laho waa tahay waxa anshuur iyo shidaal la kordhiyo iyo cunto kor loo qaado iyo wax un la kordhinayo unbaa ka hadlayan moogi wax doonta shicibka ka hadlaya ama shicib waxa loo sameeya dhaha ma jiro waa tahay oo qiimaha maciishada oo sareysa kama hadlaana leedaha haa kama hadlaano wax ka hadlaya ma jiro shicibka ma fiiriyaano ma dhexmaraano bulshada xaqooda iyo xaqa ilaahayna way leeceen waa tahay xaqa muslimiinta iyo xaqa shacabka yani dadweynaha xaqooda oo dhan way leeceen xaqa ilaahay kulahaayna way beentay ku dhaarteen been bay ku dhaarteen haddana dantoodun bay sii socdaan oo waxay ka hadlaan uun dan dan ay ay leeyihiin waan gartay marka walaal waa mahadsan tahay barnaamijkan aniga ahaantayda barnaamijka asaga aad baan ugu soo horjeeda haddeen fikradeyda sax haa
waa tahay dhegeystaha si baan kaga mahad celinayaa fikirkiisa iyo sida wanaagsan uu barnaamijka uga qabatay dhegeystaha kale soo dhowo walaal soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي soo dhowo
معدود سلام الرحمن قاعد يسال
waa tahay salaad barnaamijka waa la socotaan filaya walaal
انا سعد وكل سلام عليك يا سيدي كمان يبقى يستاهل مؤذن ولا سلام يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا اوجد horta ninkaasito waxaan malayna shaqa usoo oolahan buu iska dhexgelahay ma fahantay waa tahay senator kanandi haye
senatarkaas marka waxaa wixii loo soo doortay oo maaragtay loo idmaday waxaan ahayn buu maaragtay faragashanhaya ma fahantay waa tahay maxaa is leedahay hadalkiis maxaa xilligan kusoo aadiyey inuu soo jeedintiisa maxaa xilligan kusoo aadiyey
waxaan malaynaa horta ninka horta ma waxa waaye yani un rabitaan un isaga un yani rabitaankiisa uu ka hadlay mhm
marka dadweynahana waxa waaye qofka markay soo doortaan waxa waaye dadka baahidooda inuu ka hadla ayaa wanaagsan mooye. wax hadda maaragtay isaga hadalkiisana aan ku suurtagalayninoo waxaan dastuur waddankii laga bedela hadda u baahan oo aad waqti hadda aanba yani isaga hadda macna hadal oo iska hadal ee maaragta oo meel uu jirtaba aan la gelinaynin buu malaya inuu iska hadlay uma garat waan gartay
waxaa loo baahnaa wixii asiga dadka loo soo idmaday oo asiga maaragtay loo soo doortay inuu ka hadla ma ahayn bu wax ah yani hadda asiga shaqadiisa aan ahayn oo isana waxna uu qaban karin inuu ka hadlao waan gartay
marka waxa wax dadka hadda ma taqaan malaynayo uun dadka uun inuu uun yani eh, ku maari waayo maaweliyo oo wixii asiga uu ku dhunsanayo wixii asiga laga rabay uu maaragta uu ku maari waayo eh, mashquulinayo dadka intaan sax
dadka in shaqadiisa gabay oo wax kale dadka inuu ku mashquuliy u baahan un baan u arkaa aniga taas marka taasna tu wadanka hadduu u baahan yahay maaha wadanka maanta waxaa waaye wixii dejin kara iyo wixii mataqaana ee dadka dhibaatada haysata ka hadli kara ayay u baahan yihiin maahane wax dadku aysan u baahneen oo maaragtay in laga hadla maaha mida kalena madaxweynaha yani toddoba sano aad loo kordhiya si wax kasta quseema dadweynaha wax anfaca haddii arkaan oo ninkan madaxweynaha uu la imaado wax lagu doorto isaga hadda waxa waaye shan sano dayr ama six sano kale oo loogu daraya mafahanta waan gartay
haddii maaragtay uu dad anfici waaya waxa waaye dadku dadweynaha u taalla taqwa isaga u taalla ma baa mafahanta waan gartay
marka waxaa isaga hadlaya waa nin iska hadlay un nin iska hadlayno hadda warkiisa waxa waaye wax lasii wadwada ma walaha saan filaya waa hagaag Waalaikum salaam.
waa kaa guddoomo walaal waana kaaga mahad celinaya dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha xige ee qadka taleefonka soo beegsana soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay
alex maamulka wajar waa tahay barnaamijka waa la socotaa walaal
ajaad hayuu gudagal
shanta sanaa hadda labaatan sano u noqoto yaa
shanta sanaa hadda labaatan sano u noqoto waa tahay oo muddo dheeraad baad leedahay haa qiimaha shidaalkiisa harbarad awgeed waa tahay
marka dareer wajar waxaan u jirta wajar ilaa kana ilaa ilaa nairobi loogaay waraabaha dhexdeen ku cunay hay
shidaalka jir awgeed waa tahay dadka way lugeynayaan lugihii baad wax laga dayayaa yaa reer laskuma haweyne waan gartay
lacaga dibgaa ka weynaa lagu sheeg waan gartay markaa dadku waxa soo saara usuu waxa qabtaa dawladdana ha ku darsato daarsa mhm
dhulka ha qabsadeen sax
farqa wanaagsan aan kuleey saa sare la mid ah walaal waana kaaga mahad celinaya saaxib waa hagaag dhegeystayaasha waa soo dhaweynaya dhammaantooda Eh, qaybihii dhexe ee barnaamijka weli ku guda jirnaa dhegeystayaal Eh, dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo boogsanaya soo beegsanaya ayaan mar kale fursada siinaya qadkana ku jira halo star f m soo dhowo walaal magacayga halkaad ku sugan tahay Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
Marka waa ku salaama walaal waxaa waaye
ninkan hadliya oo leeyahay shan sanaan u kordhina saarmaya toddoba sanaa looga dhiga madaxweynaha ha waata waa soo jeedin wax oo hadda la dhaqangeliyey ma ahaye waa looga dhigaya haye Wallahi lama dhax- lama dha- dhaqangelin laakiin waa waa lamaba dhaqan- dha- dha- dhahalgelin doono eh waxa suurtagal eh maahe haye
marka ninkaas qoorta inta lasoo qarto horta ninkaas madaxweynahaas ka dambeeya dabcan isku waa gobolka rift valley kasoo wada jeedaan haye isku gobol Waxaana waa dad laga dambeeyo waaye madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo ninkaas dadaa ka dambeeya oo fikradda dadaa ka dambeeya waan gartay
marka waa doqonoo in waxaa fiicnaan lahayd qoorta in la qabto asiga iyo madaxweynaha iyo kan ku-xigeenka saddexdaba inqalaab in lagu ridaa fiicnaan lahayd aan jeclaan lahay waa tahay waa soo jeedintaada haye waa soo jeedintayda waa sababuu dadkii oo dhammaanihaayo ku jeesjeesyahay walaalow maxaan fiiri meesha waraa jira horta waan gartay
meesha waxaa yaalla meesha dadkii oo dhammaanaa jeesjees ninkaan aad leeyahay toddoba sana madaxweynaha ugu dhigaya
waan gartay marka waxaan dhihi lahay ani naba saddexdaa nin inqalaab weyn in lagu sameeyaan rabi lahay ani naftayda aan jeclaan lahay aad iyo aadaan u jeclaan lahay marka waa ku salaama walaalo
waa tahay walaala kaa guddoomay sida wanaagsan aada barnaamijka uga qayb qaadatay dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya waagaaga dhegeystayaal bal gabaygan anigu kuso- ku nasana dhegeystayaal Eh, dabcan qeybaha kale barnaamijkan usii gudbi doonaa dhegeystayaal allah u naxariiste waa gabayga ja abwaan jaamac kaliya dhegeystayaal aan dhegeysana kadibna fursadiina waan soo dhaweynaya dhegeystayaal
وين ربي بوحدات وذا تغنيني isaga waduudaan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidinla waastayne waxba kama qarsoonoo qalbigu wahan hadduu yeesho wixii weliba wow waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimaan ogaada oo watiin iyo sulsilad weedha hadalkiisa walcasri iyo waleyl iyo ancaam ama wasaafaadba washamsi iyo duxaa iyo kuwilad waylu iyo xaaqa inta wowga laga qaadayiyo wadartu waa dhaar e waliilaahiyo runtiiban waatan leenahaye wacdigiiyo tafsiirkaaseede waa berkow qoraan naf waliba wakhti bay leedahay iyo war iyo taariikhe waayaha adduunkuna qalbigan waa walhinayaaye wadna lama horaan buu noqdiyo waxaan ku seegayne warankii cisraa'iil intaanu waajibkii gudaanin ama uu waddada soo hayaan wiishkunagu yeedhin waysada haddaynina tan waa la yska wadayaaye weelad gabana waa yeel cimriya waalid lagu faano madaxweyne iyo heer wasiir ama wakiil dowlo wadaad shiikha weyd caata badan wabar ka xoogaystay weli iyo rasuul iyo haddii aan waxar la reebaynin allah waaxid mooyiya haddii aan cidiiba waaraynin ku warwara wardiga aakhira layska wacayaaya inay dunidu wiig iyo bil iyo tahay waxaan dhaamin taariikhduna wititi iska tahay walacsi ku dhaafta aynu nahay wadaal iyo qariib weerar daba joogo malagan wax kale qabaninoo waaga tirinaya waardiya ilaashada naftana waaran bow go'aane wadda ina sugaysiiyo jeedkeeyo waalidkan maraya haddaad si xoolo waafiya dhaqdo iyo aqallo waaweynba amaad warshado leedihiyo waadiyiyo beero amaad wiilal badan leedahay oo wax isku moodayso amaad reer waliid sheegatiyo wadar xigaalkaaya waxbaadaan ka sidan maalkii oo waayay noloshaadii oo mara ku weydaaran baa lagu walaandayne wartii iyo xabashaadii baa weec lagu dhigee walaal iyo adeer iyo hadduu wehel ku sii raacay warasadaad jeclayd dhoobaday kugu wafiifaane wadiiqadii laga keenay bay dib uga weecdaane adigoo walwalayaad indhaha walac ka siisaaye wadnaha cabsigii kaa gashaa aad wajacantaye warran bay ku odhan malagyadii labada waxooda weji cadho leh bay kula iman weedh adaan celiine wax haddaanad sii dhigan inuu madhanyay weelkaagu wanaagga iyo towbada haddaad waayirada goyso waraaqda iyo looxaagee baad wari ka qaadaayaan walaahowga beenta iyo dembiga lagu wareegayo wasladahan la kala bobayiyo waqaskan xaaraanta wanjalaada lagu faanayo ee waraaca la ismooday qofkii aan ka waantoobin oo weleef ka sii raacay wejigu ilaah la hortaaga buu wari ka qaadaaya waaxyihii jasiira iyo sidii weriyihii soona ama niman wareego ardhiga camal ka wiideeya ama qolo wadaadiyo tabliiq aan wacdiga joojin anna waanad iyo gabayadaan idin waraabshaaye haddiise aan wax lagu qaadanino layska weydaarto webi ooman lama buuxiyo iyo bohoshi waheene qof kastoo wanaaggiina rabay waa wahsanayaaye dadkana waa xad iyo wadarta badan labada kii waalan isweydiiya waayadan shakigu wayska weyahaaye waajibkana ilaashada cadaab wiirsilaa jira
waa uu mahadsan yahay aan idhaahda eeba danadii fardoosa ka waraabiyo waa abaan jaamac kadiya iyo gabaygiisii wacdi dhegeystiya dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal adeega qeybta ka barnaamijka markaan soo qabanaya dhegeystayaal dhegeystaye waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad dhegeysato barnaamij xiise leh oo idaacadda ka bixi doona caawa oo isniin ah shan iyo labaatanka bishan sagaalaad laga bilaabo sideedda fiidnimo ilaa sagaalka iyo toban daqiiqo ee fiidnimo oo aan sii wadayna doodeena ku saabsan sidaan kor ugu qaadi lahayn nabad iyo horumar waara oo ka jirta ismaamulkaaga toddobaadkan waxaan ka doodi doonnaa sidii aan u isticmaali karno golayaasha ka qaybgelinta dadweynaha si aan ugu dhiirigelinno muwaadiniinta inay ku lug yeeshaan nidaamka iyo bulshada nabadda ooga shaqayso si looga hortago colaadaha guud ee ismaamulkaaga toddobaadkan waxaan ku weydiinaynaa aragtidaada waa maxay habka ay tahay in la isticmaalo si loo hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo hay-adaha amniga sida booliska aragtidaada waa maxay habka la adeegsan karo si loo hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya bulshadaada iyo hay-adaha amniga sida booliska fadlan nala soo xiriir adigoo ka jawaabaya su-aasha oo isticmaalaya nambarka fariinta gaaban ee bilaashka ah waa laba saddex toddoba eber laba waa two tree seven zero two lambarka fariinta gaaban oo bilaashka mar labaad waa laba saddex toddoba eber labo waxaa sidoo kale nagala soo hadli kartaa lambarka whatsappka waa eber toddobo toddobo toddobo saddex saddex saddex sagaal sagaal sagaal waa zero seven seven seven tree tree dhegeyste waa dhegeysta qaali ah nagu soo biir isbuucan annagoo ka hadlayna sida kulamada ka qaybgalka dadweynaha ee ay u horumarin karaan ka qaybgalka muwaadiniinta ee nidaamka iyo bulshada nabadda uga shaqayso iyo sidii muwaadiniinta uga qayb qaadan lahaayeen xalhulid- xal u helidda caqabadaha ka hor istaagaya ka qaybgalka kulamada bulshada ee loogu talagalay in lagu horumariyo nabadda iyo horumarka deegaankooda dhegeysa dhegeyso barnaamijka habeenka isniinta ee caawa laga bilaabo sideedda ilaa sagaalka fiidnimo waa sagaalka ilaa toban waa sagaalka iyo toban daqiiqo ee fiidnimo kana dhegeyso star f m codka gobolka waqooyi bari si loo maqlo codkaaga dhegeystayaal adeegaasi xaggaasi haddii aan uga gudbo dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa gordhow qadaradii dhexyadan u gudbi doonaa iyo weliba warka barqanimo bal inta ka horeysa dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursada siinayaa hallow star f m soo dhowo walaal barnaamijka waa la socotaan filaya
halo taa si wanaagsan aan kuu maqlaa walaal ah cabdullaahi mandheera noo shreesh saaxiib soo dhawow dabcan barnaamijkan waad la socotaa fikirkaaga waxaa loo wada shaqayn karaa booliska ama dawladda waxay u wada shaqayn karaan in dawladda kalsooni laga helo dabcan laga carino dabcan barnaamijka dabcan arrimaha amniga kagama hadlayno waa dabcan kaas waa barnaamij gaar ah waa barnaamij gaar oo caawa bixi doono balse qodobkan diiradda ku saarayna soo jeedin ayaa jirto in mudaxileedka madaxweynaha laga dhiga toddoba sano hadda dabcan waa shan sano marka soo jeedintaas sida u aragta adiga
waxaan u arkaa shanta sanaba lagu lagu badanba wale haye
afrikaan meel looma daayo haddii meesha loo daayo yani wax faa'iido iskeenaya malaha ma garat waan gartay shanta sana ha loo dhaafo haddii kale afar sana ama saddex sana ha laga dhiga ma garat si wanaagsan
qoladan reer yurub iyo amerikan hadda waad maqlaysaa me- mada- madaxweynaha maraykan oo oo la saarayo maxkamad
Waa madaxweynihii hore donald trump madaxweynihii hore meesha me- meesha marka ha meesha marka kala dambayn iyo inxiraaf baa ka jira ma garat sax
africa laakiin haddii xukun loo dhaafo waxaa laga yaabaa toddoba sana hadaad ka dhigta labaatan sana inuu ka dhigta ma garat waan gartay
africa qaab la isku maamulo mataqaana marka shanta sano un allah noo barakeeyo amnina allah na siiyo in badan aan kusalaamaynaadaas no stress oo mandheero naga soo wacay ayuu ahay haatanna dhanka facebooka dhegeystayaal qaar ayaa kaga soo raadhiibtay dhegeystahani waxa uu leeyahay asalaamu calaykum waa ibraahim boboski oo jooga gaarisa county arrintaasi qalad ayaan u arkaa ruuto hadduu toddoba sano xilka hayo mustaqbalka kenya mugda ayuu geli doonaa waayo ruuto uma qalmo in toddoba sana uu xilka hayo waddankuna waddo qaldan ayuu ku wada ayuu ku wada ayuu leeyahay kenyaankana kolleyba ga- macluul igaaja ayaa haysa ayuu leeyahay qatar bay ku jiraan ibraahim waa u mahadsan yahay dhegeystahan kale wuxuu leeyahay asalaamu calaykum daadiyaha barnaamijka hogaankista magacaygu waa muuse mu'min ismaaciil oo joogo oo- oo oo joogo jeer gaar ahaan waa gala Ah, haddaan fikirkayga ka dhiibto ayuu leeyahay waxaan leeyahay ruuta hadda ayayba dalka mugdi geli hadda ayuuba w- dalka mugdi gelay ayuu leeyahay dadkana oo- oo ruuto uma qalma in toddoba sana uu xilka hayo ayuu leeyahay wadanka wada qaldan ayuu ku wadaa ayuu leeyahay dhegeystahaasi shidaalka ayuu s- micnaha kor u qaada ayuu leeyahay cirka ayuu sii usii shareeraya ruuto wixiisa waa qowda maqashii waxna ha ha u qabanin ayuu leeyahay waa fikirka dhegeystayaasha barta facebooka ra'yigooda kaga soo ra'y dhiibtay dhegeystayaal waa hagaag bal hal dhegeysta ayaan fursad siinayaa intaanan qadarada iyo dhahyada u gudbin dhegeystaha haatan qadka ku jira ee doonaynu barnaamijka ka qaybqaato soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
haa walaal waa dhowahay barnaamijka waa la socotaan filaya
barnaamijka waan la socdaa si fiican magacayga waa salewaan cabdullaahi cabdille saleebaan barnaamijka u gudagal haye halo Barnaamijka safem dhow. waxaan leeyahay dadka way rafaadeen ruuto toddoba sano lagama dhig karo toddoba sano iska daayay shanta sano u qalminba waan gartay
marka shidaalka waa ergigeeye dadki way tod aan meel magaalada meel kama ga- ga- gaaris meel aad hadaa alta a qaadato magaalada haddaad tagto shan boqol aa lule
waan gartay
marka waxaan leenahay ruuto ilaahay naga soo qabto isoo madaxweyne ilaahay bahadi waa tahay walaala kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay qeybihii dambe iyo gabagabadii barnaamijkiinu ku siiqeyna dhegeystayaal fikirkiinan waa noo muhiim barta facebookana kaga soo qayb qaadan kartaan dhegeystayaal barnaamijka saaka hogaankaysta ee xaaladda dalka ayaynu diiradda ku saarayna dhegeystayaal oan saaka qodobka diiradda ku saarnay uu ahay soo jeedinta ah in muddo xileedka madaxweynaha kenya laga dhiga muddo toddoba sano oo dabcan dhegeystayaasha oo kasoo qayb qaatay qeybihii dhexe ee barnaamijka oo fikirkooda ku biiriyey ayaa waxay ka sinaayaan in arrintaasi aysan soconaynin oo islamarkaanaba muddada shanta sanaba in laga dhiga muddo afar sano ay soo jeedinayaanba dhegeystayaasha bahda ku xiran star f m soo dhawaada ayaan idin leenahay sidee u aragtaa soo jeedintaasi ee senatarka ismaamulka nandi samson jerargey ee ah in muddo xileedka madaxweynaha la kordhiyo dastuurka waddanka lagu maamulo oo la ansixiyey sanadkii labada kun iyo tobankiina wax laga bedela dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhoweynayaa dadka teleefoonada waa idiin furan yihiin mar kalean dib ugu laaban doonaa dhegeystayaasha barta facebook idaacadda araahdooda iyo fikirkooda qeybta hoose ee fallada kaga soo raayi dhiibtay balse waxaan fursadda siinayaa qadadka teleefoonada waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka teleefoon ku jira soo dhawoolo soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halo star f m soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsaan leeyahay xigahan fursadda siinaya waa hagaag kaana uma saamixin dhammaan dhegeystayaasha waa idiin soo dhaweynayaa mar kale barqo wanaagsanaa idin leenahay dhegeystayaal halo star f m soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب برنامج قريب وسعيد عبد الله سمر كوجار كسونة سعيد برنامجكو الله سعوتان فيليا أعطني ساك ما دقيسين الحين ترقيسك لغاية بلا إله حتى وأنا سعداء waa hagaag
horta ana say ila tahay wadankaas labada kun iyo tobankii afte ee kenyaanku codeeyana dastuurka loo qaaday sax dastuurku saab baan hadda dhaqmayna waan gartay
dastuurkan waxaa dhigaya inay tobankii sano qofkii madaxweynaha migay shan sano u dhamaata ee shan kale haddana isku shacabka ogolaanaa isku soo laab toban sano taas ku dhamaysa waan gartay moy kibaki toban sano soo cun uhuru kenyatta toban sano soo qaatay william ruto shan sano ugu horeysa sax markaana jadwalkii hore inay lagu socdo oo sidii hore oo wadanka lagu wada lagu maamulo
waa hagaag ogolahay hadda hadday afka hadday wax laga bedela tagay hadda anay noqoto toddoba sano horta baarlamaanka si ilatama go-aanka ma gaari karaan waxay noqoni doontaa inay afti la qaado oo nooc iyas la sameeyo maogosha haa ama maya
waa tahay Markaana tusa- markaana tusaale ahaan hadda maya ayaan dhihi lahay sababtoo ah shanta sano madaxweynaha waa ku filan tahay waxqabadkiisa haddii la arko loo bogo
waan gartay shan kale ay- shacabka shan kale ay ugu darayaan toban sano saas isku cuna marka waxay ila tahay horta inay toddoba sano ay qalad tahay oo shan sano ay caada tahay sida hore lagu maamulo wadanka oo dastuurka hore la isticmaalo dastuurka hadda aan adeegsanayn la isticmaala waan gartay oo ninkan hadda mudanaha ah waxa kasoo yeeray kalagoy inay waxa ay iska hadlayiin hadal bacaal hal bacaal loola taagin hadalkiisa waan gartay marka kenyaanka waxaan ugu baaqalay in dhag jalaq loo siiran oo hadda si wadanka ashay kusii socdo Sax.
Runtii haddii hadda shantaasaan loo bogayo shantaas dambana cidda loo diro oo nin cusub la doorto haddii looga darana aan aragna insha allah si ay noqoto in sha allah marka haddaan ana si ila tahay dastuurka siisi hadda baanu naxada aniga inay toban sano as laba xil as madaxweynaha as as fiican as taliya waa kasoo horjeeda todobada sano ee, shacabkuna uga baaq inay ka hor imaadaan waan gartay dhammaan dhegeystayaalka waxaan leeyahay su- ma- daraqa wacan oo wanaagsan saaxiib adiin waxaan ku leeyahay shaqa wacan la mid ah walaal waa kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay soo dhowo barnaamijka waa la socotaan filayaa ugudgal ugudgal barnaamijka hay iyo fikirkaaga dhegeystahaas inuusan la socon aad moodaa qodobka dooda ee barnaamijka dhegeystayaasha kale la socdaan fursadda siinaya soo dhowo walaal soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay والسلام عليكم wacalaikum salaam
والله ما أنا سامع هذه دقيقتين
waa kaa gudoonnay dabcan ayagan waa kaa guduumayna filaya haye وسليمان وكان قاسي من دوغاشي كان طبعا
waa tahay halo isafm وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا برنامجك أوجد الولاء هيا
shan sano waan soo aragnay kibaki shanta hore markuu qaatay shanta dambe xoog buu ku qaatay dabcan wuu ku shubtay haye
uu ku sababtoo shanta hore waan silnayn waa tahay
uhuru kenyatta na siduu ahay dabcan haye shanta waxaa keentay qaayli fara badan baa ninkii shanta buu qaatay shanta kale xoog buu qaatay sida waa iyo dabasha marka haddii loo fahmayo toddoba sana waa in ku filan oo wax qaban karo madaxweyne shan sano ku filan waa tahay qadkaaga waa is- aaladda isgaarsiinta inay liidataad moodaa haye
yaa yaa dabcan codkaa uga go-ayaa haye waa tahay walaalaa kaaga mahadcelinayaa halo isafim waa hagaag eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan eh, hal eber shan dhanka facebookan dib ugu laabanaya dhegeystayaasha ugu dambeeyey ee halkaasi fikirkooda kaga soo raayay dhiibta haddii aan eego dhegeystayaal bal intaa ka horreys bal dhegeysta hatan qadka taleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya halo stafm asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu horta barnaamijka waa la socdaa u gudogol fikirkaaga haya iyo doodaada haya madaxweynahan horta boqol been ma sheegsan yidhi calacalka dadka waa halko haye
marka dadweynaha intuu soo galay wuu ku dhib qabaa waan gartay
ani magacayga kushe boqol yuusuf oo dhiftiri baan bala ku jiri wey Eh, sax
marka dadweynihii eega maxaa weeye sixir barka ka daray dhaqaale ma qabo dawladda maxaa yeelay hadduu ruuta haduu hagaajiyo dhaqanka haduu hagaajiyo hore waa shan sano afar sano waa oo oo shan sano intaa ka badan baa loogu dari karaa toban sano labaatan sana laga dhigi waan gartay
marka dhaqankii ha bedelo dadkii maxaa weeye adduunku waa laga shaqaysanayahay maciishadii baa la goosanaya kiilii sokorta laba boqol uu socdaa waan gartay
doorashada intay dha- intay dhacday intaa maxaa yeelay kiilii sokorta laba boqol baa la gadaya saliidina afar boqol baa liitarka la gadi waan gartay
marka ayada dhaqanka duu bedelo waa toddoba sano ka badan baa lagu celin karaa dadka hore afartankaas af afartanka qaadi jiray koontadii hore uhuru Waan hadda hata gartay.
wuu laayay shaqadii sax
dhaqaalo badan baa la laayay ilaa ay mareengaa la qaadi jiray sideed sideed kun koontadii hadda noo istan waan gartay gacan laguma haya waan gartay
marka dadka dhaqaalihii baa saa ugu xun laakiin dhaqanka duu bedelo waa la wadi toddoba sano ka badan baa looga dhigi lahaa waan gartay
marka laakiin boqol been ma sheegtaan iyo dadka alaalkiisa waa halka arrinta ayada ha bedelo haddii kale ahayn
waan gartay lama- lama yeelahayo afar sana hadda intaba dhib nagu ah
waan gartay markaas waa tahay waa kaaga mahad celinaya walaal waa hagaag dhanka facebookan ayaan eegayaa dhegeystayaasha halkaasi kaga soo raayay dhiibta dhegeystahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum bahda star f m waa cabdiweli mursal oo jooga mandheera gaar ahaan buur aboor buur aboor ayuu leeyahay haddaan fikirkayga ka dhiibto waxaan u arkaa in madaxweyne ruuto dalka waxaas waxaasuu ku haya wax macquul ma aha waayo wax walba kor ayay u kaceen micishadana way saa-ida ayuu leeyahay rubici sokorka waa rubici sokorta ah haatan waxaa lagu iibsan jiray ayuu leeyahay afartan shilin haddana waa toddobaatan shilin aniga waxaan leeyahay shan sana eh, shan sana shan sana le ha dhammaysto kadibna uu- uusan dib usoo laaban ayuu leeyahay waa mahadsantihiin bahad istaafi ayuu leeyahay dhegeystaasi oo mandheera joogo dhegeystaha kale eh, waxa uu leeyahay oo barta facebooka fikirkiisa kaga soo waraayay dhiibtay asalaamu calaykum baad star f m ayuu leeyahy magacayga waa cabaas axmed oo jooga magaalada ah, wajeer haddii aan fikirkayga ka dhibto ayuu leeyahay arrintaasi macquul ma aha wadankana ruuto wuxuu ku siirida wuxuu ku siiradayaa god afka ka daboolan marka waxaan dhihi lahaa ayuu leeyahay baarlamaanka aysan arrintaasi loo soo loo gudbin ayna meelmarin ayuu leeyahay aysan meelmarinin ayuu leeyahay wuu diidan yahay mahadsanidin baad star f m ayuu leeyahay dhankaasi facebook halkaasaan ugu gudbayaa Eh, bal dhegeystayaasha qadadka telefoonada ayaan dib ugu laabanaya intaanan dib ugu laabanin haatanna adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeyste dhegeyste waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad dhegeysato barnaamij xiise leh oo idaacadda ka bixi doona isniinta soo socota ama isniinta caawa ee shan iyo labaatanka bishan sagaalaad laga bilaabo sideedda fidnimo ilaa sagaalka iyo toban daqiiqo ee fidnimo oo aan si- oo aan isweydiin doonno ama isweyd oo aan sii wadaynaan idhaahdee doodeena ku saabsan sidii aan kor ugu qaadi lahayn nabadda iyo horumar waara oo ka jirta ismaamulkaaga toddobaadkan waxaan ka doodi doonnaa sidii aan u isticmaali karno golayaasha ka qaybgelinta dadweynaha si aan ugu dhiirigelinno muwaadiniinta inay ku lug yeeshaan nidaamka iyo bulshada na- bulshada nabadda uga shaqayso si looga hortago colaadaha guud ee ismaamulkaaga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku weydiinaynaa aragtidaada waa maxay habka ay tahay in la isticmaalo si loo hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya bulshadaada iyo hay-adaha amniga sida booliska aragtidaada waa maxay habka la adeegsan karo si loo hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya bulshadaada iyo hay-adaha amniga dhegeystayaal fadlan nala soo xiriir adigoo ka jawaabaya su-aasha oo isticmaalaya nambarka farinta gaaban ee bilaashka ah oo waxba lacaga kaa goosanaynin waa laba saddex toddoba eber labo lambarka farinta gaaban ee bilaashka mar labaad waa laba saddex toddoba eber labo waxaad sidoo kale nagala soo hadli kartaa lambarka whatsappka eber toddobo toddobo toddobo saddex saddex saddex sagaal sagaal sagaal dhegeysta qaali nagu soo biir isbuucan annagoo ka hadlayna sida kulamada ka qaybgalka dadweynaha ay u horumarin karaan ka qaybgalka muwaadiniinta ee nidaamka iyo bulshada nabadda uga shaqaysa iyo sidii muwaadiniintu uga qayb qaadan lahaayeen xalweelidda caqabadaha ka hor istaagaya ka qaybgalka kulamada bulshada ee loogu talagalay in lagu horumariyo nabadda iyo horumarka deegaankooda dhegeystayaal dhegeyste barnaamijka habeenka isniinta ee caawa laga bilaabo sideedda ilaa sagaalka iyo qadar toban daqiiqa ee fidnimo kana dhegeyso star f m codka gobolka waqooyi bari si loo maqlo codkaaga dhegeystayaal waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ama laba dhegeysta ayaan dib ugu laabanaya qadadka telefoonada halow star f m soo dhowo walaal magacaaga yeelkaad ku sugan tahay aadan cabdullaahi madheera oo mar kale soo laabaye maxaad ku biirinaysaa barnaamijka no stress maya dadka horta sideedaba waxa weeye maciishadan alla subxaana watacaala unbay u taallaa alla unbaa dejin kara sax
waxa laga hadlayo waxa weeye madaxweynaha toddoba ma looga dhigi karaa iyo loogama dhigi karo marka waxaan dhihi lahaa loogama dhigi karo ma garan waan garsay
laakiin maciishada sixir bararka iyo waxaan wax ku salaysan midna maaha adduunka dhan baa wada kacay oo ilaahay ha dejiye waan gartay waxaan u malaynahayaa ummaddan baa wada caashoodo alla subxaana watacaala unbaa dejin kara ma garan dabcan xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa ee ololaha doorashada uu ku jiray madaxweynaha dalka william ruto waxa uu sheegay wuxuu dhaliili jiray ma- madaxweynaha madaxweynihii xilka hayay uhuru kenyatta asna uu ku-xigeen u ahay wuxuu ku dhaliili jiray inuu qiimaha hoos u dhigo oo shidaalkay ka mid tahay asana wuxuu ballanqaaday ballanqaadadiis wax ka mid ah in qiimaha maciishada uu hoos usoo dhigi doono nooloshana raqiis noqon doonta tiina ilaa iyo haatan way arki la-ayiin kenyaanka maxay tahay sababta waa sida kenyaanka ay sheegeene
sababta waxaa weeye Mhm.
xilligu madaxa madax- ma- madaxtinimada uu qabsaday iyo xilliga adduunku sixir bararka ka wada dhacay waa si- isu- isku mid bay noqotay waa tahay
Eh, asaga wuxuu ballanqaadahayna waxay noqotay hal bacaad lagu lasay oo bini aadan buu ahaa mogtahay waan gartay
maxaa leeyahay nin naagtaada rabo gabadhaada laguma tuubo
waan gartay
si kastas wuxuu ballanqaaday waxuu fulin karo ilaah unta mala ilaah baan wax ka sugaynaaye wax hadda uu qaban karaba ma jirtaba ee amniga un ha noogu dadaalo ma garat waa tahay dhanka amnigaad bogaadinaysaa
dhanka amniga in loogula dadaalo un baan bogaadinaya laakiin sixir bararkan wax hadda asaga u dejin karaba maaha marka bi- bini aadanka eh, inta muslimna waxaan dhihi lahaa alla subxaana watacaala ha baryeeno oo ilaahay ana- beerahana ha tabcadana beerax beerax waan gartay
beeraha haddii la tabcado masiga kasoo go-ayso sixir bararkaasi bariiskaani baasaan kor laga keenaya waa laga kaftoomi
waan gartay
laakiin intaan ruuto ka sugayno inuu wax dejiyo waxba waxba nooma suurtagelayaan
waan gartay
waxna ma dejin karaba sax
marka waxaan leeyahay dadkaas ku kalsoonaadina ilaahay ku kalsoonaadina beerahana ha tabcadina roob barakaysan allahna siiyo waan gartaa
intaana ku baryo salaam no stress halkaasaan kus- dabcan dhegeystahan fursadda siiya ugu dambeeya halo isafim soo dhowo
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu
Ah, Faadumaa la yidhahaa, Nairobi aan taasoo waca.
waa tahay ka xagee walaal
Islii.
u gudagal barnaamijka
waan dhawahay walaal horta waxaa waaye horta Kenya waxay soo marin inuu asaga ninka mariyo ma aha waan gartay nin laba waa shan sana la dhamaystaa waa laga socdaa waa tahay
marka waxaa waaye haddii ilaahay nasiib oogu jalo markii uu maaragtay shantii sano intay dhamaato waan soo gartay laami karo haddii soo laami waayana waa saas waa tahay maashiya wax kalaan ku darsana meesha qaylo iyo qalalaasa iyo waxaas inoo keenin ninka shanta sana ha dhamaysta istaabasano Waan shanta garsan.
sana haddii maaragtay nasiibu u yeeshan usoo noqdana waa kaas waan gartay
markaa kenya ilaa wasala carraasaa daajo usala cararaysaa ilma yar yara waxaan arkayay wallaahi bilaahi oo waxaan arkayay yaryariis ah oo saddex sana haataa waxaa malay mabay oo ma waxaan arkay inaa nacya wareejinayeen xanjo oo s- dabcan waa waddooyinka xaafadda wadooyinka xaafadda waan gartay
markaa dhibkaas weligeenba maba soo marine waxaa waaye dhibkaas haba jiraayo hadda istaada waxaan dhihi lahaa dhamaysto ha socdo Hadduu Waan kusoo gartay.
noqdana haba arka hadduu kusoo noqon waayana nasiibkiis wa waan gartay aa waa kaaga mahad celinaa dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka hogaanka istaa ee xaaladda dalka insaaka diiradda ku saarayna arrinta la xiriirta soo jeedinta ah in mudaaxileedka madaxweynaha la kordhiyo oo laga dhigo toddoba sano dabcan dhegeystayaal badan ayaa kasoo qayb qaatay barnaamijka oo fikradooda ka dhiibtay inta badan baa isku ra'yi bay ahaayeen oo hal meel bay ka wada sinaayeen oo ah intaasi aysan macquul ahayn islamarkaana mudaaxileedka madaxweynahaba in hadda la yareeyo ay doonayaanba intuu tirada shanta sano u haystaba waa taa waan kaga mahad celinaya dhegeysigiina weliba dhegeystayaasha barta facebook sidoo kalena waa u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaashii kasoo qabatay qadadka telefoonada kuwa dhegta u raaricinayay waa mahadsantiin waa idin kaga mahad celinaya dhegeysigiina barnaamijka anigoo maxamed axmed khaliif ayaa soo saaray isku soona duuriday dhanka farsamadana hagayey oo mahadsanidin ayaan leenahay iska bedelayna mawjada barnaamijka madasha istaa ee arrimaha ganacsiga dhegeysan doontaan iyo soo jeedinta faaduma ibraahim faaduma laki waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalinta beriyaa dhegeystayaal ayaa inoo ballanayay weliba barnaamijka hogaanka heystaa arrimaha eh, gargaarka iyo biniaadinimada iyo qaxootiga dhegeystayaal aad dhegeysan doontaan berita hadduu insha allah u guula saamaxo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh